bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti waxaan dhegeystayaal dhammaantiinba meel waliba aad joogtaan kuna soo dhowaada warka redio wardheer oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa waxa uu booqday xaruntii shalay la weeraray ee ay deganaayeen shaqaale u dhashay dalka turkiga oo la samafal caafimaad ugu fidin jiray shacabka soomaaliyeed gudaha magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha ayaa booqashadiisa waxaa ku heliyey wasiirka arrimaha gudaha wasiirka gaashaandhigga wasiirka maaliyadda waxayna kormeereen goobta qaraxa ka dhacay iyagoo u kuurgalayay baaxadda saameynta qaraxa waxaana warbixin ay ka dhageysteen shaqaala turkiya oo iyaguna goobjoog ka ah xilligii uu qaraxa dhacayay ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk ay ka xun tahay in la dhibaateeyo dadka turkiga gaar ahaan shaqaalaha kuwaas oo samafal iyo weliba howlo wanaagsan ka wada gudaha magaalada muqdisho warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha redio wardheer maxamed nuur amiin ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa uu booqday xaruntii maalintii shalay aheyd qaraxa lagula eegtay shaqaale ka tirsanaa dowladda turkiga ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale safiirka turkiga ayaana shir jaraa-id ku wada qabtay wuxuuna sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya in ay aada ugu xun yihiin dhibaatadii maalintii shalay aheyd kasoo gaartay shaqaalaha turkiga xarunta qaraxa lala bartilmaamaysaday asigoona ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid sheegay inay wax ka qaban doonaan ammaanka caasimada soomaaliya wuxuuna ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk somaaliya sheegay in ay aada ugu xun yihiin dhibaatada soo gaartay shaqaalaha iyo sidoo kale muwaadiniinta u dhalatay dalka turkiga ee soomaaliya u yimid inay caawiyaan shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid ayaa cambaareeyey falkaasi argagixisanimo ee ay geysteen maleeshiyaadka al-shabaab magacayga iyo magaca ummadda soomaaliyeedba waxaan ku cambaaraynahayaa falkii argagixisanimo ee shalay galab ka dhacay halkan ee ay ku dhinteen dadka tirada badan dadkii noo soo gurmaday oo inay soomaaliya kaalmeeyaan iyo dad islaam ah oo bishan laba raac u soo oo howlahoodii caadiga aha gudahay waxay geeyeen cambaare haddaanu u cambaaraynaynaa falalka noocaas waa falal looga dan leeyahay in soomaaliya dib u kabato dowladnimadeedii hanato mas-uuliyaddeedana ay gudato looga hor istaagi looga hor istaagayo waxaan u sheegaynaa inta argagixisada caalamka buurtaas ku guuleysatada ilaahay idankiisa way ku faylgaroobahayaan waana ummadda soomaaliyeedna waa ogtahay caalamkana waanu ka kaashanaynaa waanana ku faraxsannahay ilaa iyo shalay sidii looga hortagay iyo waxay damceen iyo sida wax u bedelmeen labadaba runtii aad baa looga hortegay sidaa la-adigeed waxaanu cambaaraynaynaa mar kale arrintaas ee, waxaanu tacsi u diraynaa dhammaan shacbiga aan walaalaha nahay ee reer turkey waxaanu sidoo kale uga tacsiyeynaynaa dowladda iyo dadka dhammaantood baanu uga tacsiyeyna gaar ahaan qaraabada guud ahaantood in arrintan ayada ahy aysanna baqi gelin doonin inaysan nagu keeni doonin wixii noo qorshaysnaa inaanu ka laabano waxaanu ku faraxsannahay saaka subaxii hore kulankii aan safiirka la yeelanay inaanu si wada jira ugu wada aragnay arrintani inay noqoto fursad xiriirka sidahay fursad baqdin inta keenta aynu ku kala laabano inaysan noqonin waa qaraxii labaad oo maalintii shalay oo keliya ka dhacay gudaha magaalada muqdisho iyadoo barqanimadii hore ee maalintii shalay aheedna uu qarax midkaasi ka duwan ka dhacay isgoyska sanca oo ah isgoyska la qaybiya degmooyinka kaaraan iyo sidoo kale degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir waxaana qaraxaasi sidoo kale ku geeriyooday hal qof waxaana ku dhaawacmay shan kale qaraxyada muqdisho ka dhacaya ayaana noqday kuwo soo kordhaya inta lagu jiray bisha ramadaan waxaana dowladda soomaaliya in badan ay ku celisay in wax badan ay ka qaban doonto xaalada ammaan ee magaalada muqdisho iyadoona wadooyinka muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyey si aada loo soo gaarsiinayay ciidamo ammaanka ilaalinaya kuwaasi oo isgoys waliba taagan lamana ogo waxyaabaha fududaynaya in qaraxyo ay ka dhacan gudaha magaalada muqdisho xilli ammaanka si aada loo adkaynayo maxamed nuur wardhe redio muqdisho
ra-iisul wasaaraha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa weerarkii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka lala eegtay xarunta ay degan yihiin shaqaalaha safaaradda ee turkiga ee magaalada muqdisho waxa uu sheegay inay ahaayeen weerar si wuxuushnimo loo geystay erdogan oo si toos ah khudbad warbaahinta xalay looga sii daayay ayaa waxa uu sheegay in turkigu waxa keliya oo ay dalka soomaaliya u joogaan ay tahay inay caawiyaan walaalahood muslimiinta ah wuxuuna la yaab ku tilmaamay kooxo sheeganaya muslimiinta ee burburka iyo weliba dagaalada ku haya dalkooda iyo weliba dowladooda islamarkaana shacabka masaakiinta waxyeelaynaya waxaana uu la jeeday kuwaasi al-shabaab wararkii shalay lagu qaaday xarunta ay degan yihiin shaqaalaha turkiga ee ku taala nawaaxiga kilomitr for ee magaalada muqdisho ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen saddex qof oo uu ku jiro mid kamid a ilaalada turkiga ee xaruntaasi ku sugnaa ergeyga guud ee qaramada midooba u qaabilsan arrimaha soomaaliya nicholas kay ayaa si xoogan u cambaareeyey qaraxii ismiidaaminta ahaa ee shalay gelinkii dambe lagu weeraray hooygii ay deganaayeen shaqaalaha safaaradda turkiga kuwaas oo uu ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska nicholas kay oo nuqol ka mid ah soo gaaray warbaahintan ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkan uu qayb ka yahay weeraro isdaba joog ah oo xarakada al-shabaab ay ku qaadayaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan qaar ka tirsan goobaha ay bartilmaameedsanayaan oo ciidamada dowladda amisom iyo weliba qaar kale oo iyana ka tirsan ajaaniibta gudaha dalka jooga lala eeganayo dowladda turkiga ayaa waxaan si kala go' lahayn iyo weliba geesinimal ay u wadaa sida nicholas kay uu sheegay gargaarka iyo weliba dib u dhiska dalka soomaaliya sidaa darteed waxa uu sheegay wakiilku in loo baahan yahay in laga waantoobo dhibaataynta dadka usoo gurmaday shacabka soomaaliyeed ugu dambeyntii war-saxaafadeedkan kasoo baxay nicholas ayaa waxaa lagu sheegay inay cambaareynayaan dhammaan falalka argagixisada sida hadalka loo dhigay iyadoona qaramada midoobay iyo weliba hay-adaha kale ee bahwadaagta ay yihiin ay sii laba jibaari doonaan caawinaada ay siinayaan soomaaliya si ay nabad iyo weliba horumar uga dhalato magaalada markaa ee caasimada gobolka Shabeellaha hoosena waxaa lagu soo waramayaa in halkaasi qarax lagu leegtay ciidamada misom gaar ahaan kuwa Burundi ka socda iyadoona booyada ciidamadu ay lahaayeen oo wadada magaalada bartamaha ee marka maraysana la sheegay in lala eegtay qaraxaasi gudoomiyaha magaalada markay maxamed Cusmaan ayaa waxa uu sheegay in xaaladu ay degan tahay isla markaana qaraxaasi uu yahay mid ay ka dambeeyaan kooxaha dhibaatada ka wada sida uu hadalka u dhigay magaalada markaa warbixintan waxaa mar kale eegaya wariyaha redio wardheer maxamed nuur amiin qarax ahad xoogan oo waxyeelo ay ka soo gaartay gaadiid ay wateen ciidamada amisom ayaa waxa uu ka dhacay maanta magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose qaraxa ayaa la sheegay in lala eegtay gaari booyada oo biyo u waday ciidamada amisom gaar ahaan kuwa ka socda dowladda burundi qaraxa markuu dhacay kadib ayaa howlgallo waxay ka bilaabeen magaalada marka ee xarunta gobolkaasi ayagoona durba xiray wadooyinka soo gala goobta qaraxa uu ka dhacay gudoomiyaha degmada marka ee dowladda soomaaliya maxamed cusmaan yeriso ayaa saxaafadda u sheegay in aysan jirin waxyeelo sidaas u burno soo gaartay ciidamada qaraxa lagula eegtay gudaha magaalada marka wuxuuna sheegay in ay jiraan waxa uuna sheegay in aysan jirin wax dhibaato ah oo soo gaaray sidoo kale dadka rayidka ah ee ka agdhowaa goobaha qaraxyada ay ka dhacayeen qaraxyada ayaana u muuqday kuwo silsilada ah oo ka dhacay goobtaasi sida uu xaqiijiyey gudoomiyaha degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose
waxaa ka dhacay qarax miinooyin ah oo dhulka lagu duuga oo lala beegtay amison waxyaabo maarata hadda dhibaato badan soo gaarsiisa laakiin baalintii biyaha ee burundiga maaragtay meesha ka burburay halnin waa laga dhaawacmay xerada burundiga wax kalo khasaaro oo soo gaari ma jiraan wax waxyaalaha ay ka soo gaarin ma jirta ilaa hadda meesha waa ku dhex wareegnay anaga maarata amnigii la wareegnay qolada iska ciidanka maarata militariga ciidanka amniga gobolka gaar ahaan siba ciidanka amniga gobolka kaalin weyn ka qaata gaar ahaan xaafadda horseed ciidanka ka shaqeeya oo badaniga xaafadda horseed oo ilaa hadda gacanta meesha ku ah kala wareega xilligii maarata qaraxa kadib waxa shacab oo khasaaro soo gaara ilaa haddana ma jiraan waa beawood waa hal baabuur baabuurkii booyada biyaha ku qaadayo waa kuwii kaloo taawada waxba ma aysan gaarin baabuur baa meesha maaragtay xagga hore aaga burburay inta kale waa waa wax kama gaarin qaraxyada maanta lala eegtay ciidamada burundi ee nabad ilaalinta u jooga dalka soomaaliya ee ka tirsan midowda afrika ayaa waxay noqonayaan kuwo madooyinkii ugu dambeeyey kusoo badanayay dalka soomaaliya waxaana inta la og yahay qaraxyadani sheegta maleeshiyaadka al-shabaab ee ayaga diriirta kula jira ciidamada jooga dalka soomaaliya ee qaabka nabad ilaalinta uga howlgalaya iyo sidoo kale kuwa dowlada soomaaliya waxaana inta badan qaraxyada lala eegtaa goobaha ay ku badan yihiin saraakiisha iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowlada soomaaliya waxaana dhibaatooyinka ugu badana kasoo gaartaa dadka rayidka ah inkastoo magaalada markaa qaraxyadan dhowrka ah ee ka dhacay maanta aysan jirin sida uu sheegay gudoomiyaha degmada markaa cid waxyeele ay kasoo gaartay maxamed nuur wardhe radio muqdisho wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu hortagay maanta baarlamaanka dalka iyadoona su-aalo laga weydiiyey xaaladaha kala duwan ee ka jira gobolka shabeellaha hoose maadaama dagaalo halkaasi ay ku dhex mareen qaar ka tirsan qabaa'ilada wada degan wasiirka ayaa waxa uu sheegay in xabad joojin iyo weliba waanwaan ay kala dhex dhegeen qabiiladii dagaalamayay taa beddelkeedana waxa uu u mahadceliyey baarlamaanka dalka uu sheegay in kaalin wanaagsan ay ka qaadanayaan islaaxinta dadka walaalaha ee ku dagaalamay deegaanadaasi warbixintan waxaa mar kale eegaya maxamed nuur amiin
ayadoo muddooyinkii lasoo dhaafay dagaalo aada u xoogan ay ka dhacayeen gobolka shabeellaha hoose qeybo ka mid ah ayaa waxaa maanta baarlamaanka soomaaliya hortegay oo su-aala laga weydiiyey wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ayaana sheegay in ay wax badani ka qabteen xaaladaha ammaan ee ka jira dalka soomaaliya gaar ahaan shaqaaqooyinkii muddooyinkii lasoo dhaafay beelo walaale ee ku dhex marayay qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose waxa uuna sheegay wasiirka in asiga iyo xildhibaano kasoo jeeda halkaasi ay gaareen dhawaan xabajoojin ay soo kala dhexdhigeen waxa uuna ugu mahad celiyey baarlamaanka soomaaliya sidii wanaagsaneed ay u meelmariyeen hindise sharciyeed dhismaha maamul goboleedyada dalka soomaaliya inkastoo weli uu dhiman yahay sida uu sheegay saxiixa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddaba markuu gaaray golaha shacabka soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ayaa waxaa la weydiiyey su-aal ku aadaneed xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanada lagu dagaalamay iyo sidoo kale xaalada gobolka shabeellaha hoose waxauna wasiirka arrimaha gudaha oo ka jawaab celinaya yidhi ogtihiin wadankanaga sibil waraam dagaal sokeeye ayaa muddo dheer ka socday dagaalkaas sokeeye wuxuu keenay kala shaki kalsoonida oo yaraato dadka oo aan maaragtay aad iyo aad jibin calool joogeen ayuu keenay marka runtii xaqiiqada laga hadlayo dib u heshiisiin dhab ah weli ma dhicin laakiin dib u heshiisiin heer siyaasadeed waa dhacday dib u heshiisiinta ilaa hoos iyo heer juuli iyo heer degmo weli sumaysa tegin saa daraadeed marka dhibaato kasoo dhacday meel kastoo dhib ka dhacaba jiray iyo wixii jiray ayay daqrinayaan oo kicinayaan dhibaatada shabeellaha hoose ka jirtana waxaan isleeyahay waxay u ka mid tahay dhibaatooyinka guud ee dalka ka jira iyo gobollada dalka oo dhan ku jira ayay ka mid tahay aad baan uga xunahay haddaan nahay xukuumadda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha anaga wasaar ahaan dhibaatada markii hore dhacdan qaabkan u galanay qaabkan u xalin waa ay sheegna hadda taana wasaaraddu waxay gacan ku gacanta ku haysaa qorshe ay la wadaagtay xildhibaanada kasoo jeeda gobolka qorshahaas oo ah heshiisiin loo sameeyo gobolka heshiisiintaas gobolka waa tagnay anaga xildhibaanada wada socona shalay waxaan isku keennay dhammaan odayaashii deegaanada kasoo jeeda oo dhan beri waxaan keeni doonaa deegaanada odayaashii jira kuwa xamar joogaan kuwa gobolka jiray ee arrintaas saamaynta ku lahaa inaan beri ama beri dambe keenaynaa halkan baan waxaan rabnaa shirweyne dhowr maalmood socda inaan ka furno shirweynaha soo xumaad markuu dhamaado waxaan rabnaa safar ee dhammaan xildhibaanada odayaasha xukuumadda ay ku fugi doonaan marka heshiis lagu gaaro shirweynahaas in lagu tago gobolka iyo gobolgo tuulo tuulo iyo degmo degmo loo tago maxamed nuur wardhe radio muqdisho halka warkaasi idinkaga imaanayana waa idaacadda wardheer xisbiga ikhwaan muslimiin ee dalka masar ayaa ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo waxay ugu yareen xasuuqii xoogaga dowladda taageersan ay u geysteen shacabka ku mudaaharaadayay magaalada qaahira ee kasoo horjeeday afgembiga bilatare qaar ka mid a hay-adaha ka shaqeeya dalka masar ayaa sheegay in rabshadihii labadii maalin ee lasoo dhaafay ay ku dhinteen boqol qof inka badan intaasina lagu soo warramayo iyana inay ku dhaawacmeen qaar ka mid a wasiirada xukuumadda ku-meelgaarka ayaa iyaguna hadallo kala gedisan ku hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumaddaasi ku-meelgaarka oo shalay shir jaraa'id ku qabtay qaahira ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay awood u adeegsan doonto inay kala ceydhiso dadka taageersan ikhwaanka islamarkaana mudaaharaadada dhigaya madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi maxamed albaraadici ayaa isaguna dhankiisa sheegay inay ka xun yihiin awoodda xaddhaafka oo ay ciidamada adeegsadeen hadalladan ayaa soo baxaya xilli ay wadamada deeqaha siiya masar ee reer galbeedku ay si weyn u cambaareynayaan dilalka lagula beegsanayo dadka ikhwaan muslimiinka sida weyn u taageersan maxamed mursi oo qaab aan sharci ahayn awoodda looga muquuniyey warkii oo aad kala socoteen idaacadda wardheer ee khiyaartana dhegaysanaysaa xilligan waa nagaynta anigoo maxamed cusmaan ayaan idinla socodsiinayay waana inoo mar kale haddii alla idmo inta ka horreysa nabadgelyo